waa marka qaydkaa keli uu jiro qaydkan uu xukunkani muqayadka uu ku ahaa dee marna uu mudlaqayay wax kaloo caaridayaa jirin haddii meeshii ay soo aroorta laba qayd oo kala duwan oo labadii qaydna dee waxaan jamcin karnahayna waa laba qayd oo kala duwan haddii dee meesha daliil aan helo midkoodka kale inuu uga dhowyahay mudlaqa kiibaabaan raacaynaa daliilkii laakiin haddii ay sima yihiinoo wax mid ahaan inoo xoogeynaya aanu jirin dee waxay noqonaysaa uun haddaan inaynu kanun iskaga xambaarno hawa ahaan baa meeshii iman iyo tarjiix min hayri murajax oo midkoodna kii kale kagama xaq lahaa in lagu qaydo markaa labadii qayd baan isla tuuraynaa imika markaa uulaahuna iyo asaabicatu kol hadday khasalaad wada socday ahayd dee horta mar keliya ma wada jamcin karno ama mid unbay noqonaysaa ee uulaahunana asaabicatu baa caariday oo ka hor timi labadii qaydee wada jirayna mar keliya ma wada furin karno midkoodna kagama mudno ta kale kagama mudna walow xadiid muslim jiro wacafiruuhu haaminata bitiraabata ay awilaan xadiidka cabdillahi bni muqafal waa saxaabi kale xadiidkii sideedaad ay arrintu noqotay bal markaa waxay noqonaysaa labadii qayd baa laga wada tegayaa oo riwaayada guude ixdaahunna bituraab tiibaa dee tala qaato sababta ay uga tegeen waxay ahayd dee qayd keliya ma jira qayd labaad baa jira haddii kan la qaatana kii kale wax looga tegaa ma jirto waayo way siman yihiin markaa taas baa keento balku halkaas jawaabtu waa sax kitaabkana halkaa uu sheegay ayay inooguba sugnayd weeye fain caaradahu muqayadu aakhar lam yuxmal ilmudlaqu calaa waaxidin min almuqayadayn waana kii miaalkii soomka dihaarka iyo taa inoo sheegay waa safxada boqol iyo laba xadiidkii ugu dambeeyey ayaa harsan waana markaa si kooban baanu shuruudii u yar raacin doonaa xadiidkaas xadiidku aayaddii ugu dambaysaan ujeeda aayaddu waxay ahayd suuratu nise ilaahay qowlkiisii xagga qasriga ayaa yidhi waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min الsalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu haddii aad safar aad tihiin wax dembiya ama culays idinka imanaya ma jira salaaddii inaad gaabisaan haddaad ka cabsanaysaan inay dadkaa gaaladii idin fidmeeyaan oo markaa caayaddu waxay dee shardibaa qayd laba shardibaa jira laakiin bal mid ahaan waa lagu camalfalay kale markaan eegno waxay keenaysay haddaan cabsi jirin inaan salaada la gaabin aayaddu taasay keenaysaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu kollayna waan inoo yar siyaaqayn doonaa laakiin waxaan doonayaa imika wixii aad soo aragteen shardigan lama qaadano waa tan inagoo aamina wax dhibi aanay haysan salaaddii aan gaabinayno aayaddiina tan bay tahay maxaa sababtu ay tahay culimmadu ay u qaadan weyday taas bay su-aashaydu ahayd halkan looga tegay shardigan naskii qur'aanka kuba yimi naam waay hakaaba horey isaga ay axmed sadaqooyin taas waay waa sax wey adigu na shaqeysana sax wey waay
tii kalena ku sugaya sunnaha waxaa weeyaan haddana looran maayo wamushabir laa yuqawi mucaaradata ma tawaatar canhu sala allahu alayh wasalam horta xataa cumar bn khadaab iyo baaba dee taasoo rasuulku weydiiyey inta saxaabiyuuhi i waa tanoo waan aamin noqonay salaadiina waan gaabina arrintu siday tahay jir waxaad la yaabtaan la yaabay rasuulka ilaahi baan weydiiyey wuxuuhi waa sadaqatun xadiidka ay sheegeen tasadaq allahu bi allahu calaykum sadaqo ilahay idinku sadaqaysta sadaqaysta laakiin habban noo siyaar siyaaqaynaya maye aan iska dhameeyo waayo waktigii baa inaga dhacaya shuruuddii baan in yar raacin doonaa kolley de waxay sheegeenun daliil kala caaridayay sheegeen ee waxaan doonayaa hab shardi inaan u bedelo wad waayo bedel ha
waxay ahayd halkan ilaahi subxana wataala waxay ahayd matalan khawfku wuxuu ahaa low qaalibka safaradooda waay
oo dee safaradoo dhan koof bay inta badan us- bay u baxiyeen waay jihaad bay u baxeen dagaal bay u baxeen waay marka
waa kharaja makhraj alqaalib baad leedahay qaalibku soo Ah.
baxay qaalibku markuumay sax wey bal haddaba aan yar siyaaqaysa anigu arrintayda waa sax way fiicantay waa arrin weyn oo kolley aan sheegi doono waxaa jirta markan mafhuumu lmukhaalafa uu xujo yahan xujo noqonayo la dariishanayo kole culimmadu shuruud bay u dhigeen shuruuddaas dee kitaabkeenna hadduu inoogu sugnayn bal shard halka ugu fasalka ugu dambeeya hab shardi ahaan inoogu yimi shuruud baa jirtay kolley badhna ay koobaan badhna ay yareeyaan ana waktigaygiiba aada u cidhiidhiya dee kolle ama waktigeeni dhammaanteed dad kale wada shaqo tegayaan nahay shuruudda waxaa kala mid ah anlaa yuujada fi lmasquuti lmuraadi icdaahu xukman daliilun khaasun yadullu calaa xukm na meeshii manduuq iyo mafhuum baa jira mafhuumkuna waa mafhuum mukhaalafo waana kan aan laba xukum oo kala duwan aan laftigan u wada xujaysanay haddaba waxaa shardiba kaba mida inaan kan maanta maskuudka ee laga aamusay waa kan mafhuum mukhaalafo aan u xujaysanayno in doonayno xukum inaan ku siino mafhuum mukhaalafo aan ku siino daliil u gaara oo xukumkiisii caddaynaya inaanu jirin inaan la helin ujeeddadu imaka mafhuum baa jira mafhuumkani waa mafhuum mukhaalafo lafdi keliyaan labadaa macnee kala duwana wada xujaysanaynaa haddaba macnona waa kan manduuqa ku yimi oo dee kanaan u xujaysanay khitaabkii baan u xujaysanay macnahan maanta maskuudka ee mafhuumu mukhaalafa uu lafdigan ama nasku inagu tusayo waa inaan loo helin daliil isaga khaasa oo gaar ahaan xukumkiisii caddaynaya ee haddii daliil khaasa oo xukumkiisii inoo caddaynaya la helo daliilkaa la raacaya mafhuumkii waa laga tegaya waxaaba mithaalkii ka mid noqonaysa aayaddan aan sheegayno makhraj alqaalib aan uga imaade in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu mafhuumku wuxuu ahaa haddii aan cabsi jirin inaan salaadii la gaabin laakiin iyadoo aan amni jiro ayaa waxaa inoo yimid daliilkan khaaska ee rasuulka ilaahay ficilkii iyo qowlkiiba lah ama sadaqadaa leh oo ah in xukumka amniguna la mid yahay un xukumkaa kale daliilkaa khaaska ay noo caddayeysaa daraaddeed mafhuumkii maanta ma xujaysanayno walow deetaa makhraj alqaalibkuna uu soo gelaya walow laakiin meel kalenu yar dibdhigtay kol haddii daliil khaasa aan u helayno daliilka khaaskaa la raacaya waxaa la mida qowlkii ilaahay kutiba calaykum alqisaasu markii ilaahay tiriya walunsa bilunsa baa ilaahay yidhi tii dhadigaydna waxaa loo dilayaa ta dhadig mafhuumku wuxuu ahaa haweenaydaas inaan dee nin haddii bal maala uu dilo inaan loo dilayn mafhuumkii markii la yidhi walunsa bilunsa macnaha alxuru bilxuri walcabdi marka alcabdi walunsa bilunsa mafhuumkii mukhaalafataasuu keenayay laakiin maxaa yimi dee nas khaasa oo inoo caddaynaya ninku hadduu haweenay dilo in loo qisaasayo wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsi walow xukum towraad ahayd laakiin shareecadeedu iyadoo sugaysay timi iyadoo taqriirinayso wax ka duwana aanay iman bal maalan markaa haddii daliil khaasi oo xukumkii markii hore mafhuumka aan isahayn ku qaata wax ka duwan sugaya ama daliil khaasa uu yeesho daliilkaa la raacaya mafhuumkii waa laga tegaya taasi waa mid arrinta kale kolley waana arrin aan yar duuduubayo qaydkan maanta naska lagu qayday waana qaydkan uu mafhuumka mukhaalafo ka dhalanayo waa inaanay u muuqan faa'iido kale in looga jeedo ama uu leeyahay oon ahayn ihbaatu khilaafi xukmi manduuq lmaskuut inuu mafhuum mukhaalafo yeesho in xukumkan manduuqa wax ka duwan loo sugo markaa maskuudkii arrin aan ahayn waa inaanay kaba muuqan maalan haddii qaydkan uu meesha yahay faa'iido kale loola yimaado sida tarkiib iyo tarhiib oo kale tanfiir waxaan la yskaba eryayo oo kale xaaladii iyo waaqicu say ahayd muwaafaqadeed uu kuba yimaado imtinaan iyo midna siyaado ah ama dee meeshan oo nicmo weyn oo takale cagsigiisa ku sugnayn maalan ay kuba sugantao laysku galladaysanayo oo kaloo ziyaado oo taa muuqataa uu kuba yimaado oo inoo caddaynaysa xukunku maanta inaanu ku xidhnayn qaydkan iyada markaa umuurihii unbaa laga qaadanaya lagu xambaarayaa ee mafhuum mukhaalafo ma yeelanayso maalan ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafa mudaacafa ribadii ha cunina iyadoo adcaaf mudaacafo ah haddaan mafhuum mukhaalafo taa u yeelo ribadii haddaanay adcaaf mudaacafo ahayn dee way iska bannaantaa meesha iman barkoodna way yidhaaheen dee dadkan markaas imaka doonaya inay ribada siwan inoogu banneeyaan ta la diidaya waa taa taraatumka ee iska daba tegaysa iska daba tegaysa bannaanaysa ee wixii awal mara laysa siiya dhib ma laha barhkood way yidhaaheen oo rag dee bal maalan bal dee waxyaalo kaba hadlo bal laha shareecan kaba hadlaynaa taas yidhi ba way jireen bal markaa qowlkan ilaahay oo kale adcafa mudaacafa wuxuu isaguu ku yimi xaaladii iyagu ay kuba sugnaayeen si ay ahayd oo iyagaa xaaladoodu ahayd ribadii jaahiliyada ruuxu markuu waktiguu bixinaya gaadho haddana wixii bixin waa lagu kordhin jiray haddana sana bacda sana way kordhaysay kordhaysay ilaa ay adcaaf mudaacafa a noqoto taas bay ahayd marka mafhuumkaasi mafhuumo laho sababto daliil khaasa inoo yimi inoo caddaynaya ribadu haba yaraatay inay xaaraam tahay wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaa ribadii ka toobad keentaan ra'sumaalkiin baa leedi macnaa xataa boqol farana laguma darayo boqolkii faran waa ribuu noqonaya haba yaraatee marka daliil khaasa ayaan mafhuumu mukhaalafahan xukunkiisii ama ka maskuudka aan u helay markaa taasna mafhuumaba lahan waxaaba laba mida huwa aladii sakara lakum اlbaxra lita'kuluu minhu laxma dariya hilib cusub daray inagu waanidhaa kelimadii carabiga ahayd si aad uga cuntaan mafhuumka mukhaalafa muxuu noqon hilibka laga cunaya kaa darayga inuu yde mid raagay oo qadiidkiisiiy waxaa inaan la cunayn baa mafhuumkii mukhaalafa inoo soo gelaya laakiin maxay tahay halkan ziyaadatu imtinaan baa ku sugan nicmadan dee iyo imtinaankan ama madnada dee ilaahay inoogu madno sheeganaya iyo waxa inoogu sugan ayaa ka weyn hilibkan daraygaa ka kale qadiidka ah waxa inoogu sugan oo intaasunbay tahay ee laakiin tanna mafhuumada yeelanaysa oo kale waxaa kaloo iyadna kaba mid ah kalaamkan qaydkani uu ku sugan yahay ee qaydkani uu laba socdo qaydkuna mafhuum mukhaalafo uu yeelanaya hadal mustaqilla inuu yahay ee inaanu tabac u iman mثلا إلahay wuxuu yihi سubحaanaه وaتaعaaلى وlaa تubaaشhiruuهuna وأnتم caakiفuuna في المaساaجiد dumarkii hala mubaasharoonina idinkoo masaajida ku negi manduuqi waa dee markaa uu ruuxu muctakifka yahay ee masaajidii la اctikaafsan yahay inaan waxa weeye adigu aan lala mubaasharoonayn mafhuum mukhaalaفo haddaan eegno haddii bal lafdiga في الmasaajid aan اctibaarinay tabca u yimi tabac buu u yimi aan ictibaarina waxay meesha imanaysaa haddii waxa weeyaan aydan meel masaajid ahayn ku ictikaafsantihiin nahyigaasi ma jiro laakiin maxay tani tahay oo arrintani uu yahay horta kalaamkii waa tabac gees kalena oo waayo in meel aan dee masjid ahayn laguma ictikaafi karo waana sidii waaqacayda xaalka ayadoo masaajid baa lagu ictikaafi karaa mafhuum mukhaalafa ma yeelanayso haddii ruuxu meel kale ku ictikaafsan yahay sida haddii dee laba yidhaaho masjid aqlu meesha dhexdiisa meesha uu ku tukado masjidka beytkiisa ayuu ku ictikaafi karaa oo dumarka barhkood yidhaaheen oo kale iyo xukumku waa ka duwanya lama odhanayo xukumkan siyaaqani tabac buu u yimi meel aan masaajid ahayna ictikaafku kama xasilayo arinta kale bal aan markaa raacinayaaba waxa weeye inaan qaydkani kharaja makraj alhaalib aanu soo bixin oonu ku iman dee waa sidii badnayd kaste u haaliba waxan ayaaba san ah hadduu taa yahay mafhuumo yeelanayo ilaahay qowlkiisuu yihi warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihina waa dumarkaa ama soo kor hablaha haddee idinku aad soo korayseen ama haweeney ay idinla timi haweeneed qabatay tii ay dhashay ayaa maxaa qaydku ahaa allatii fii xujuurikum waa kuwaa idinka kafaaladiina ku sugan aad soo koriseen gacanta aad ku haysaan ayaddani mafhuumkii waa dee sidii waaqacayd had iyo goor inani hooyadeed bay raacdaa taasaa badan haddaana inanta hooyadeedba uu aabbaheed kala hadho ninkani aanay isma arag meel kale ay ku korto lama odhanayo ilaahay wuxuu yidhi allatii fii xujuurikum markaa taasi way u banaantahay aan isaga rabiibadiisiiba maahae lama odhanayo daahiriyada qowlkood weeye cali bnu abi aalibna hadal saasoo nin uu yidhi waa iska guursa waa laga soo naqliyey laakiin maxay tahay kolley barhkoodna ijmac soo naqliyey bal hadduu dee waxaasi jiray daahiriyadna mala khilaafkooda ma ictibaarine markaa uu qaydkani kharaja makraj alghaalib yahay sii badnaydun uu waafaqsan yahay markaasna mafhuumo yeelanayo waxaa la mida fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi way oo haweenaydii khulcigii bay ahayd hadday ka baqdaan inaanay dee xuduuddii ilaahay oogin oo wixii dee mucaasharadan fiican ay ku xasilaysay aanay dhowrin iyo xuquuqdii laysku lahaa iyada junaax korkeeda ma ama labadoodaba junaax korkooda ma aha waxay naafta iskaga furanaysa ninkii khulcigii ayadda manduuqeedu muxuu yahay dee haddii meeshii khawfkaasi jiro inaan xuduuddii ilaahay la oogin waa bannaan yahay khulcigii mafhuuma yeelanaysaayo haddaan ina khawf jirin oo aan cabsitaa laga cabsanaya ama shiqaaq jirin khulci ma banaana miyay noqonaysaa de way yidhaaheen barhkood lakiin akar alculamaa waxay leeyihiin suuradaasna waxa weeyaan haddii khulci haddii ay isla gartaan oo iyadu dalaaqeedii ay doonayso iyagoon shiqaaq kale ama xuduuddii inay oogi waayaan ay ka cabsanayaan aanay jirin way bannaanta oo kale marka tanna maxay tahay waa dee sida haalibka ayaad matay makraj alhaalib had iyo goor marka haweeneedii danta ay ku qasbaysa inay ninkii wax u celisaysaa ay kaga madax banaanaataa waa mar cabsi ama khawf ama shiqaaq jiro marka kale qaaliban ma dhacdo marka makraj alhaalib bay baxdaye laakiin xukumku mafhuum mukhaalafa ma laha ugu dambayn an laa yacuuda calىa asli اladii huwa manduuq bilibdaal waa tan kaba soo baxnayoo asalkiisii manduuq ahaa waa inaan mafhuumkadi burinayn mar dambe ee hadduu burinayo mafhuumkaa laga tegayo asalkaa la haysan bal kolley waa umuurihii ugu ahamsanaa ee shuruudda kolley aayaddii jawaabteediina taas makhraj alqaalibna waa la odhan karaa waa dee safaradoodii say ahayn waktigaas walow dee markii dambeba ay waktiga ay aayaddu soo degtay xaaladoodu badnayd ee bal waxaan leenahay un xagga aayaddana haddii ama mafhuumkan daliil kale oo xukunkiisii noo caddaynaya aan hayno mafhuum ma isticmaalayno ama mafhuum mukhaalafo ma xujaysanayno daliilkii kalea la raacaya allah subxana wa taala alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruk الكلام في المجمل والمبين كلامkii hadلkii bal laga hadlayey fi اlmujmali mujmalka iyo wاlmubayani mubayanka ayuu mowdiciisii iyo mabxadkiisii kan yahay baabu dikri wujuuhi اlmubayani bal mujmal iyo mubayan mujmalka iyo wujuuhdiisu wuu dambaysiiyey mubayankii buu soo horaysiiyey walow dee marka uu mujmalka iyo waxyaalaha laba yidhi ijmaal baa kuba sugan iyo umuuraha uu kaba baxo bayaankiia awjuhdiisa aan arki doono haddii ala yidhaaho bal imika tacriifkiisii guud iyo ayaa imika iyo qaybaha uu mubayinku kuba yimaado ayuunbaa imika inoo soo horayn doona in ka basiisan waxa bayaanku ku yimaadiya wujuhdiina way dambaysaa haddaba kaa mubayanka ah oo tacriifkiisa aan arki doonayo waxa uu yahay bal anwaacdiisa iyo wujuuhdiisa sheegitaankii la sheegayey laga hadlayey ee la caddaynayey buu baabkiisii yahay faama almubayanu mubayanku fahuwa isagu maa kii weeye istaqalla gooni noqda binafsihi naftiisa la gooni noqda fi lkashfi xagga fayditaanka iyo caddaynta can ilmuraadi wixii looga jeeday uu bal maalan caddaynaya ee laga fahmayo waxaan wax kale u baahan iyo cid kaloo caddee markaa nas kale ama kalaam kaloo caddeeyaan uba baahnayn ee xaggii bayaankii ama dee wixii looga jeeday caddayntiisii iyo ifhaamkiisii isagu la goonihee aan wax kale u baahnayn kaas baa la yidhaha mubayin walaa yaftaqiru aan u baahan ahayn fi lmuraadi fii macrifati اlmuraadi wixii looga jeeday garashadiisa aan u baahnayn ilaa hayrihi hayrkii aan u baahnayn oo xagga waxaanaan lafdigan ama nas ama kan cibaaradan looga jeedo wixii aan u baahnayn xagga caddaynta iyo fahamka taa wax kale kaas baa lagu magacaabaa mubayan wadalika kaasna calaa darbayni wadalika kaasna oo kaa isagu dee waxa weeyaan lafdigiisa iyo cibaaradiisa wixii looga jeeday la fahmayo in xag tabyiin ahaan aan wax kale u baahnayni calaa darbayni laba qaybood buu ahaaday darbu nooc yufiidu faa'iidaynaya oo wixii muraadka ee looga jeeday ku faa'iidaynaya lagaga fahmayo weeye binudqihi dhawaaqiisan waa lafdigiisan maqalkaa la maqlay muraadkii looga jeeday ama macnihiisii lagaba fahmayo iyo wa darbu nooc yufiidu wax faa'iidaynayo oo waa muraadkii iyo ujeeddadiiyo caddayn bimafhuumihi maaha lafdigiisa nudqigiisu macnuu keenayaaba ee waa mafhuumkiisa waa sida dee noocyadii imika mafhuumkeenu kaba soo maray oo maxalka nudqiga ama lafdigan dee samaaciisa lagama fahmayo muraadkan taasna kuma faa'iidaynaya wax laasimkiisii ama macnahan kale dee isagii lafdigan maxalkii nudqiga aynaan uga fahmahayne laakiin cibaaradan markaan maqalo ama ha noqoto baab awlo oo faxwadiiya ama ha noqoto dee isagoo hadalkii keenayo wax u qadaran oo taasaana fahamkii keenaysa ama ha noqoto mafhuum mukhaalafee mafhuumkiisa wax ku faa'iideynaya labadaasuu u kala baxaya ka mubayanku faladii kii yufiidu faa'iideynaya binudqihi nudqigiisa wax ku faa'iideynaya huwa annasu waaldaahiru waalcumuumu saddexdaa weeye oo ka cibaaradiisan maqalkeedan la maqlo iyo dhawaaqan lagu dhawaaqo muraadkiiyo ujeeddadii laga lahaa lagu garanayo halkaa isagu wax inoogu faa'iideynaya waa naska iyo daahirka iyo cumuumka saddexdoodiiba walow aan cumuumka iyo qaybihiisii soo marnay haddana waa inoo soo yar celin doonaa naska iyo daahirkana waa inoo sheegi doonaa intana kitaabkan un inooguma horayse kutubtii horea macaki uu yaro waa wixii aan kuba soo maray fannasu nasku kullu lafdin lafdi kasta weeye marka halkan dee la joogo weeye naska macno taa ka duwan ama daliil dhammaantii waa loo isticmaalaa laakiin imika halkan marka loo jeedo wujuuhdan mubayanka marka nas la yidhaaho nasku waxa weeye kullu lafdin lafdi kasta oo dalla ina tusaya cala alxukmi xukumka ina tusi wa xukumku waa waxaan uu kulansadee xukumkiisan dee lafdigiisu keenayey bisariixihi waa sariixiisa iyo lafdigiisan sariixa inagu tusaya calaa wajhin wejna inagu tusaya laa ixtimaala fiihi ixtimaal macno labaad oo ixtimaal la-aanu kuba sugnayn kale cibaaraynu hore u soo aragnay oo xataa waraqaadkiiyo kullu lafdin laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan waana ti un ujeeddadu waa lafdi kasta ama cibaaro kasta oo waxaa macnaha dee isaga uu inoo faa'iidaynayeen ka fahmayna mooye macno labaadba aan keenahayn ixtimaal ahayna kaasun baabuu ixtimaalayaa ixtimaal labaad maba laha kaas baa annas la yidhaahaa ama nasku waa kaa wixii dee muraadkiisii iyo wixii ama uu kulansanayay sariixa ku ahayn wax labaad uu ixtimaalayaa aanu jirin taas waana dee san hore u soo ogaanay kaa isagu bayaan kale uma baahna ta'wiilna ma gelayo wax kale lagu awilo maba aqbalayo waxaa looga tegi karaa un daahirkiisa ama dee waxa uu keenayo waa haddii la nasakho laakiin wax kaloo lagaga tegayaa ma jirto waayo macno labaadoo la yidhaah mee macnahana meesha waa iman karaa taasaaba inaan ku xambaarayna ku awilayna isagu maba jiro waa lafdi kasta oo macno keliya un mooye macno labaad oo ixtimaalaya aanu jirin kaas baa nas ah wadalika milu qowlihi tacaala muxammadun rasuulu اllah محمد رsuuل الله bal taas ba eg waa محaمد rasuulkii ilaahay weeye waa cibaaro taas sarيix ku ah macno labaadoo halkan ay اxtimaalaysa asل ahaanna maba jirto waka qowlihi ilaahay qowlkiisiiba weeye tacaalى وlaa تqربوا الزinا zinada ha u dhowaanina dee zinaduna waa wax la garanayo macno labaadoon idhaahno halkan waa ka iman karaa oo haddii daliil loo helo waa lagu xambaari karaa sida daahirka iyo mu'awalka ee daahirku inoo dambeeyo oo kalena maba jirto lafdigu macnaha mooye wax kale uu ixtimaalaya ma jirto wa qowlihi tacaala walaa taqtulu الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaq waa alfaado iyo cibaaraad sariix ku ah macnahooda ixtimaal labaad aanu kuba sugnayn macno labaadoo meesha ay keeni karato ama lafdigani keeni karaana aanu jirin waka qowlihi salى اllahu عalayh wasalam fii arbaci وacishriina min alibili famaa duunaha min alghanami fii kuli khamsin shaatun waa xadiid dheeraa qayb kaba mid ahayd oo in waxna halkii fii saa'imati اlghanam ba lafdigan lahayn waa ka mukhtasar waa xadiidku ku sugnaa waa xadiid asnaaftan zekada geela iyo adhiga iyo khaasatan dee bal maalan fidadii iyo waxyaalahaasi ay kuba sugnaayeen oo iyadoo anas ibnu maalik warinayo qoraal la ahaayo markii dambe abuubakarna dadka u dhiibi jiray dadkii wulaadiisa ama cumaashiisa ahaa ayuu in ka mida yahay bukhaarina uu soo celceliyo qoyska anas baana laga wariyaa sanadku waa kolley dee ninka ka sii warinka ka sii warin ilaa sheekha bukhaari laga soo gaadhayo waaba qoyska reer anase fii arbacin wacishiriina afar iyo labaatan min alibiri geela iyo famaa duunaha afar iyo labaatanka wixii kasii yar min alghanami waa dee zakaatun min alghanami ama zakaatuha min alghanami intaa zakada laga bixinayaa waa adhi neef geela ama dee lama bixinaye afar iyo labaatan iyo wixii kasii yarba zaka ka waajibtee zakadaasi laakiin waxay noqonaysaa wixii laga bixinayay adhi adhignaba waaba kanoo fii kulli khamsin shan kastabana shaatun neef adhiya ayaa ka baxaya shantii geel ahaaba dee tobankiina laba shan iyo tobankii saddex labaatankii iyada afar dee ilaa afar iyo labaatankana wax dambe u kordhayaa ma jiro shan iyo labaatan markay iskaadho adhigiibaa ka baxayo markii dambe geelan ayuunbaa dhexdiisa laga bixinayaa kol hadduu shan iyo labaatanba geel gaadhay adhi lama bixinayo bal haddaba lafdigani waa nas buu leeyo markan idhaahno ama xadiidku inoogu yimi fii arbacin wa cishriina afar iyo labaatan ee afar iyo labaatankan waxa weeyaan waa lafdi sariixa oo ku sariixa iyada fii kulli khamsin iyo macnahan uu keenayo ixtimaal labaaduu ixtimaalayo intaa in ka badan in ka yar ma ixtimaalayo taas buu ku cad yahay sariix ku yahay bal markaa alfaadaha waxaa lagu magacaabaa nas haddaba iyo wagayri dalika ka kayrkii oo kula lafdin wadalika milu qowlihi tacaala iyo de wagayru dalika madkuurka kayrkii oo min alalfaadi alfaadihiya asariixati ku caddayd iyadoon macno labaad ixtimaalin fii bayaani alaxkaami axkaamta caddaynteeda lafdigeedan inoogu sugan ama lafdigeedani keenayo bal kaas baa nas la yidhaaha oo nas waxa weeye bal ishtiqaaqiisana waan ka booday xagga hoose waa kahaamishka inoogu sugano waayo dee matni ahaan baynu kutubtii hore ku soo aragnay waa waxaan macno keliya uun mooye macno labaad ixtimaalahay nas baa la yidhaha marka waxaana nidhi kaa xukunkiisu waxa weeye inay macno labaadoo nidhaahno waa lagu awili karaa haddii daliil loo hele maba jirto macnahaas waxaa looga tegi karaa camalkiisa ama looga tegi karaa lafdigaasi wuxuu inoo keenaya waa haddii la nasakho uun wax kaloo looga tegayaa ma jirto daliil lagu xambaari dee inta daliil loo helo macno kalea looga jeeday ama macnahaasuu keenaya aan kii marka ugu horraysa laga fahmaya ahayna meesha maba taallo nasku kaa weeye oo dee waana iskaba badnaanaysaa nusuusta qur'aanka iyo dee bal xadiidkiiyo waxyaalaha dee sariixa ku en ixtimaal labaad kuba sugnayn oo kale tilka casharatun kaamilatun waa lafdigaa sariix oo kale oo tobankii ayaamood ee xajka haddii tamatuc ama qiraan iyo waxaa ruuxu uu yahay uu soomayey waa toban dhan marka lafdigani macnahaasuu sariix ku yahay macno labaad uu ixtimaalaya ma jirto intaa inka yariyo inka badan nima keenayo bal kaas baa nas laydhaah فصل وأما الظاaهر ظاahiرku فahuوa isagu كuل لفظ لفظi kasta weeye oo احتiمaل احتimaalaya أمرayni laba أمر احتimaalaya ujeedadu مaعنo waa leeyahay waana مaعنaha marka ugu horeeya ee la maqlo laga fahmayo laakiin مaعنo labaadoo uu keeni karo لفdigani qaadi kara ayaa jirta laakiin wahuوa masna labada مaعnoode wahuوa lafdigaasi fii axadihimaa waa fii axadi اlamrayni labadan amar ama labadan macno mid ahaan adharu waa ku muuqasho badan yahayoo macnaa markaa ugu horeeye ee lafdiga aan maqalou dhegaheenna ku soo dhaco macno aynu marka hore la soo boodayno inoo soo degdegayaa jira laakiin macnihiisu kaasuun hadduu ku kooban yahoonu wax labaad ixtimaalayn nas buu noqon lahaa macno labaad oo lagu fasiri karaana waa jirtaa laakiin kaa dee isagu raajixa aan ahayna laga raajaxsan yahay bal kaas baa waxaa lagu magacaabaa isaguna alظaahir baa lagu magacaabaa amhiladiina wuxuu ka dhigay oo muxuu ihi wadalika kaalamri waالnahyi amarkiiba weeye iyo nahyigii macnaa labadaba waan soo maray ee siiqada amarku san horeba u soo maray markay wax qaraa-ina oo macno kale aan ugu xambaarno ay ka dhar la'dahay waxaa asal u ahaa saan soo marnay inay waajib faa'iidayso markaa macnihii ugu horreeye ee dihnigana u soo degdegaya la odhanayana amarka waxa u asala waa waajibnimo laakiin maxaa jirta sunuu noqon karaa amarkii oo ka iman kara ibaaxuu noqon karaa macani kaleynu soo marno noqon karaa oo siiqadan amarka ifcal asalkeeda hore waa macnaha daahirka ee mid ahaan labada macnee meesha yaalla ama macaanida imanaysa u muuqasho badan ama raajixii waa wujuub inay faa'iidayso laakiin intaa kuma koobnee waxay keeni kartaa ama ay ixtimaalaysaa in siiqadanba sunno looga jeedo horena amhilan u soo aragna in ibaaxa looga jeedo waidaa xalaltum fasadaaduu jawaaba lilibaaxa halkan markaay macno labaadu meesha ixtimaalaysa amarka waa saas nahyiguna waa la midoo nahyigu ee siiqadan ah laa tafcal maalan ee siiqadii nahyigaynu soo maray macnaha asalka u ah ay marka hore keenaysaa dihnigan asalkana way dihniga usoo degdaya ama macnaheeda raajixi ee marka hore haddii aan qariino kala jirin ay tay in lagu xambaaro waa taxriim inay keento taxriim laakiin intaasun kuma koobna siiqadu iyaday siiqadii nahyiga tahay ayaa maxay ixtimaalaysaa in karaaha un ay keenayso nahyigan litanziih ay culimmadu kaba cabiraan inay keento taas oo kale nahyigii siiqadii baa wuxuu keenayaa in nahyigan la yidhaha waa baab irshaadba maslaxaddu nawiyaa kuba sugan oo inay irshaad laguba fasiro marka macnihii markay qaraa-in ka dhar la'dahay lagu xambaaraye asalka u ahaaye taxriim waxaa meesha jira inay macaani kalena ka iman karta siiqadan baa jirta kaas maxaa lagu magacaabaa laakiin dee kan isagu marka u asalkaa ayaa macnaha daahirkaa kuwa kale oo dhami macno laga raajaxsan yuu noqonayaayo waatay ku magacaabaan ama aan kuba soo marin muawal in la odhanayo bal markaa kaasna daahirba way markaa iyo wakayri dalika kaa kayrkii oo min anwaaci lkhidaabi khidaabka markaas anwaacdiisa ah almawduucati loo dejiye lilmacaani macaani almaksuusati gaar ah laakiin almuxtamilati ixtimaaliya ligayriha oo dee waxyaalihii kale alfaada ay kaba imanayey ee macno marka hore loo dejiyey macnahaase macaani kalena ixtimaalayeyba daahirkaas buu noqonaya kollay daahirkuna san horeba u soo mareen kutubtii hore ugu soo aragnay naska haddaan nidhi kol hadduu macnaha mooye macno labaad aan ixtimaal ahayn waxa looga tegi karaa waa naskhi uun la nasakhay ee laakiin si kale loogama tegayo daahirku dee naskhigaasna waa la wadaagsanaya waxaana daahirka waxaan macnahan raajixa looga tegi karaa daliil isagana maaha un kol hadduu macno asal meesha ahaa se amarkiiba inuu wujuub asal u ahaa in dee markiiba la odhanayo mee sunnaba weeyo layskaga xambaari kara ama macaanidaa kale ee haddii wax daahirkaa ka sarfinaya la helo waa laga sarfinaya wixii kale dee qariinadaasi ay keenaysay ama daliilku keenaya lagu xambaaraya markaa daahirkana waxaa macnahan raajixee daahirkaa looga tegaya waa daliil baa looga taga haddii daliil la helo haddii aan daliil jirin qariino wax kale in looga jeedo caddaynaysa aanay jirin ama inoo tilmaamaysaa daahirkaa lagu fasiraya oo dee ta'wiil iskiya haddii wax kale lagu awiilo dee ma toosnaanayoba ta'wiilkii waxaa loo awili karaa un waa daliil baa lagu awilaa isna faslon bal halkaa noski iyo daahirkii waana hadda labadooduba nudqigan iyo lafdigan naqalkiisa ayay wax ku faa'iideynayaan umana baahna in macno kale iyo waxyaala la ydhaha ujeeddadiisii baan imika waxa weeye u baahanay in wax kale ay noo fasiraan oo naska waan garanaynaabee daahirka naftiisa kol haddii labadii macno mid ahani ka raajixa yahay aan leenahay kaas baana asala marka ugu horeeyana kaas baa lagu fasiraya haddii wax taa daahirkiisan ka sarfinaya aan la helin isaguna lafdigiisa mubayan buu ku yahay sidiisaasaa loo qaadanaya loogu camal falaya haddii wax la helo uun macnaha hore ka sarfinayuunbaa la raacaya ee uma baahna wax kale oo ujeeddadii caddeeyo lama odhanayo kol hadduu macno labaad uu ixtimaalayaa jiro mujmal buu noqonayaayo waa laga joogsanayaa tafsiir buu u baahan yahay bal in kan raajaxa loo jeeday ama kii marjuuxa wax kala saaru u baahan yahay taa lama odhanayo daahirkiisa ayaa macnaha horeeya waa lafdi nudqigiisa isna waxay noogu faa'iideynayeyna waa qaybtii mubayankan ku jirnaa inoo socoteen faslun walcumuumu cumuumku dee horeyna cumuum iyo wixii ku tacalluqsanaa lafdiga istilaaxba u soo maray halkan dee wuxuu inoo soo celiyun inuu mubayanka qaybihiisa ka mid yahay kullu lafdin lafdi kasta weeye oo cama caam yeelaya ku wada dhacaya shay-ayni laba shay iyo fasaacidan wixii kasii badan iyadoo horeyn tacriifkan u soo maray waxaana soo ogaanay inay roon tahay halkan min hayri xasrina weliba in lagu daro si uu dee lafdigii cumuumkaa uu noqdo iyadoon xasrina jirin oon cadad mucayana lagu koobahayn balkaasi waa tacriifkeennii hore ka qowlihi tacaala faqtuluu lmushrikiina gaaladii laaya atawba wa qowlihi tacaala wالsariqu wالsariqaةu faqdacuu aydiyahumaa saariqi iyo saariqadii waa kii tuugaayo tii tuugada ahayd gacmahooda gooye iyo wagayri dalika kaas dee markaa aayaadkan iyo wixii kale laba midkaa iyaguna lafdi caam lahaa ayaynu barhkoodna hore usoo aragnay oo wuxuu leeyahay caamkuna lafdigan mushrik walow dee isaguba ixtimaalayo sidan daahirku macno labaad uu ixtimaalayo in la khaas yeelo oo halkanba ee qolooyinkii ahludima ahaa ee jizye bixiyey waa taa qitaalkoodii iyada ama dagaalkoodii iyo ballayntoodii laga soo reebay kuwa kale mushrikiinta ah taas ixtimaalkaasi jiro haddana markaa horeynu iyada taa kalaamkeeda usoo maray wax khaas yeelaya haddaanu jirin cumuumkanun baaban haysanaynaan ku xambaaraynaa ama ha la yidhaaho horta dee waa bacda albaxthi can almukhasis ama qabla albaxiba sidaasaan u daliishanaynaa halaba yidhaahee waa lafdigaa cad ee markaa maqalkiisa aan ujeeddadiisii aan kuba fahmayno khusuus buu ixtimaalayaa daraaddeedii macnihiisa mid mujmala oo intii looga jeeday aan la garanahayn kama dhigayso marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fahaadihitan haadihina waa anwaac baynu soo maray waa annasu iyo wadaahir iyo alcumuum ba annas adaahir alcumuum kuwaas uu inoo sheegayaa kuwaasi kulluhaa dhammaanteed min almubayani waa waxyaalaha macnahoodu cad yahay ujeeddadeedii la fahmayo laga lahaa la fahmayo aan xagga garasho muraadkiiyo wixii looga jeeday la garta aan u baahnayn wax fasira ama wax caddeeya aan u baahnayn alladii kaasoo laa yaftadiru aan u baahnayn macrifati lmuraadi waa fii macrifati lmuraadi minhu wey waa wixii isaga looga jeeday garashadiisa ilaa hayrihi kayrkii oo caddeeya oo fasira sian mujmalka inoo dambeeya aan ugu baahanayno wainamaa yaftadiru wuxuu u baahanaya ilaa hayrihi kayrkii wuxuu u baahanaya fii macrifati ma kii garashadii laysa aan ahaanin bimuraadi bihi wax isaga looga jeedo aan ahayn kaa garashadiisii baabu u baahanaya horta hore waa hadal inoo cali hadalka dambe u leeya waa u baahan yahay macnuu dee wixii looga jeeday inoo soo degdegayay daahirka maalan wuxuu ahaa waxaan asalka u ahaa macnahan raajixa ah macnahan marjuuxaana waxaan idhi haddii daliil aanu hela ayun baan kuba xambaaraynaa laakiin bal haddii maanta looga jeedo macnihii daahirkaa macno aan ahayn macnihii raajixa macno aan ahayn oo maalan amar baa siiqadii timi waxaana ujeeddadu ay tahay oo looga jeeday inuu sunanimaa looga jeedo ama nahyi ayaaba yimi ujeeddaduna waxay halkan iyo makaankaa tansiih inuu nahyigan iyo karaaha oo ay keenayso lafdi caamaa soo arooray laakiin dee waxa weya in khaasaa looga jeeda sida caamka alladii uriida bihi lkhaas oo kale iyo taas oo kale in daahir baa soo arooray lafdigii daahirka ahaayo waxaa looga jeedaa macnihii marjuuxa haddii dee taasi ay jirto waxyaalaha kale inay asalku jaanibka kaleu ahaa amarkii inuu wujuub u asaliyay ahayd nahyigii taxriim inuu asaliyay ahayd caamka dee laftigiisani waxaan uu wada keenaya afraadan waa u wada suubanaya oo kale umuuraha caynkaasa waata marka hore aan ku fasirayna haddii laakiin jaanibkii kale looga jeedo markaa waxay noqonaysaa taasaa u baahan bayaan taasaa u baahanaysa daliil caddeeya caamkan in khaas looga jeedo daliil inoo caddeeya in daahirkan macnaha marjuuxa loo jeedo amarkan iyo nahyigan iyo dawaahirta baabkeed bay ahaayeene amarkan siiqadiisan inaanay maanta halkan ahayn waajib eh ay sunannimo keenayso ama nahyigani inuu tansii keenaya qaybtaa kale ayaa u baahan wax caddeeyo dee ayna qaybtaa kale haddaan qariino aynaanu helin ama daliil aynaanu helin asalkaan raacayna oo taa kale maynaan qaadanahayn haddaba marka waxaan kale ee aan looga jeedin haddii maanta lagu xambaarayo wixii daahirkiisu keenaya waxaan ahayn lagu xambaarayo taasunbaa u baahan bayaan laakiin isagu sidiisa iyo macnihiisa hore uma baahnaa bayaane isaga mubayana marka kol haddii arrinku taayay intooduba ay mubayan inoo yihiin qaybihii ayiin fayasix waxaa ansaxaya الاحتجاج xujaysi بhadiه الأنواaع أنواaعdu أنواaعda صدexdaa ee نaska iyo ظاahiرka iyo cmuuمka in lafdigooda مqلkii inagoon wax kala sugin wax kaloo inoo fasiro aan sugin in lafdigooda la xujaysto inay مubayn may ahaayeen in mجمل may ahayne taasa ansaxaysa oo ظaahirkiina sidiisii baa loo xujaysanaya waxaa looga tagaa daahir wuxuu noqonayaa in qariino loo helo cumuumkuna dee cumuumkiisii buu leeyahay waxaa qayb loogu xambaaree qaybna xukunkiisa looga saaraya waa in taksiiskii la helo taasunbaabay noqonaysaa oo waxa weeyaan laakiin sidooda ayaa alfaadani waa alfaado mubayane loo xujaysanaya taasi waa qowlkii sawaabka ama raajixa waqaala abu thawrin abu thawr wuxuu yihi waa imaamkii aynu hore wax uga soo naqlinay de aanu marba hore kitaabka ugu soo aragnay tarjamadiisna waan soo sheegnay ama kitaabka u inoogu sugnaa de waa ibni mashhuuro kolley oo calaamta ka mid ah waciise bnu abaanin ama abaana haddaan dee sarfiga u diidnaba hore aynu isna u soo aragno mid xanafiyada kaba mid eh alcumuumu cumuumkii idaa dakhalahu hadduu galo ataqsiisu taqsiis saara mujmalan mujmal buu noqonaya walaa yuxtaju lama xujaysanayo biaahirihi daahirkiisa dee waa mutlaqan lama xujaysanayo waxaan filayaa dee kitaabka ciddii aada u raacatay waxaan masale tan ku dhow oo kolley calaaqa lala ayaynu halkii cumuumka ku soo maray oy ahayd cumuumku haddii takhsiis ku yimaado dee cumuumka waxaan idhi asalkiis waxaa laftigiisanuu ku shamlinaya waa xaqiiqee majaaz ma aha bal matalan haddii takhsiis ku yimaado in laga saaro xukumkii caamka intii soo hadhay iyaduna xaqiiqadii unbay tahay baynu soo ogaanay laakiin qolooyin baa iyagu qowlkoodu ahaa majaaz bay noqonaysaa ciise bnu abaanna halkaasaan ku soo aragnay oo majaaz buu marka dambe isuba rogayaa kol haddii dee daahirkiisii wixii markii hore shumuulka ahaa intii laga saaray xukumkii caamka tanna waa hadalkaa hore ayay calaaqadeeda ma kuba xidhan tahay oo waxaa qowlkani yahay cumuumku haddaan wax taksiisi gelin de waa saxo alfaadihiisu waxay u suubanayeen oo dhanna uu ku wada dhacayo waa mubayan oo waa lafdiga iyagu bayaan kale ee mubayanka ah sidiisana loo xujaysanayo laakiin haddii taksiis galo oo qayb xukumkii caamka laga saaro intan soo hadhay mujmal buu noqonayaaoo bal intan qadarkooda wuxuu iyo waxyaalahaas waxaa loo baahanayaa wax fasira ee sidaasun looguma xujaysanayo laa yuxtaju bidaahirin ee waxay noqonaysaa wax bayaan iyo cid fasirta ayuu waxa la fasiro daliil kale u baahanaya bal qadarkan markaa hadhay wa qaala abulxasan ilkarxiyo isaguna waa nin a'imadii xanafiyada waqtigiisii ka mid ahaa aynu horena usoo maray tarjamadiisa wuxuu ihi in khusa haddii la khaas yeelo bidaliili daliil mutasilin malaa cibaaradana majaaska iyo xaqiiq ahaantii baynu ta nafteeda ku soo aragnay daliil mutasila lagu khaas yeelo daliilkii mutasilka sida istifnihi iyo shardiyo kuwaa weeye lam yasir ma noqonayo mujmalan markaa daliil mutasila haddii lagu khaas yeelo iyada hadalkii waa hadalka ama cibaaradii cumuumku lahayd ee maanta taksiisku daliil mutasila xaggii kaga yimi waa mubayan uun waa la xujaysanayaa markaa weyane hadalkan waa mujmal lama xujaysanaya daba taa leh waa la xujaysanayaa wain khusa laakiin haddii lagu khaas yeelo bidaliilin daliil munfasilin daliilka munfasilka ee daliilka mutasilkana horeynu iyadoo basiisan usoo wada aragnay saara mujmalan markaa caamkii mujmal buu noqonayaa hadduu mujmal noqdayna waa de waa bayaan baanu u baahana wax caddeeya wax fasiraynu u baahanayna haddii kale sidiisa looma xujaysanayo kolley qowlkay hore waa inoo horreysiiyeyo waxyaalahani inay mubayanka qaybihiisii ka mid yihiin cumuumkii xataa taqsiir hadduu ku yimaadana la xujaysanayo waa wax inoo horreeyey ee laakiin waa aqwaaldeed ay leeyihiin oo dhowr qowl ah wa qaala abu cabdillaahi albasriyu abu cabdillaahi albasri wuxuu yidhi tarjamadana wuxuu halkan ku qoray inoo qoran qolooyinkan kitaabka inoo soo taxqiijiyey moxamed ibnu axmed adda'iyu lmalikiyu faqihun usuliyun wazaahidun waricun kana dahu shuhratin faa'iqati fi lcilm tuwufiya xawaali arbaca mia saasuu ninkan inoogu fasiray waa labada nin ee kitaabka inoo soo taxaqiijiya ninkan sidaan bay kaba dhigeen kitaabkano kolley socdowno kitaab kale baan ku jirin ee sharax lagu magacaabo sharxu lumac baa jirtoo sheekhu leeyahay ninkana uu sharaxsada oo dabdabaliyo oo halkan haddaa ninka iman sharxu lumac halkan kuma imane meelo kale ayaa magaciisa kusoo noqnoqda kutawsuuqana waa magac kusoo noqnoqda marka nin doctoro cabdilcaziiz alcamiriina la yidhaaho oo isaguna sharaxa taxqiijiyey walow dee horta intan ka arkay labada mujalad ee hore ayubaa mar malaa intuu soo saaray buu intaa madbaceeyo ka damba inuu soo saaray umahayo intay kitaabkeen ayaa marka halkan qabanaya waxa isagu yidhi ninkan waxa la yidhaha xusein ibnu cali waxaana lagu naanaysaa jucal waana nin xanafiyaalku maaliki qadhay halkan inoogu sugan tahay muctasiladuna madaxoodii buu ahaa nin saxiixana waa ahaa xagga kalena kalaamka waa dee qawaacidda ama dee markaa dariiqa adigu muctasilada baldaciyo xaggaa kuma ahaan laba boqol iyo saddex iyo sagaatankiina waa dhashay saddex boqol iyo sagaal iyo lixdankiina waa dhashay waase cibaaradiisii taas sabcan labaad baa jirta oo dhan sharaxaasi uu leeyahay oo nin isna doctoro cabdilmajiid turki la yidhaha taxqiiqeeda iyo soosaarkeeda uu leeyahay oo meel daarulgarbi madbacad macruufa ay madbacaysay ama daar mashruuc daarulgarbi lislaami la yidhaha ay soo saartay isagu wada leeyahay laba mujalad buu ku soo saaray ninkaas waa nin doctoro u halkan markii uu qabanayay ama dee markuu magaciisaa qabanayey waa sharaxa lumana banijeeda wuxuu ka cabiray min almuxtamili jiddan an yakuuna zufara min albedel waa arrin keliya magac keliya abu cabdillahi almasri waa inta waa intii xasba dilaaci waana kitaabka un wax ku xidhan waxa aad u ixtimaalaysa isagu dee ma jasmine ninkani inuu yahay zufar ibn rudayl inuu yahay zufar ibn rudeylna asxaabtii dabaqadii koowaad ee xanafiyada weeye macruufayo cilmiga xadiidka markii hore aada u yaqaanay laakiin ay u qaalib noqotay ra'yiga iyo umuurahani ay kaba qaalib noqdeen oo dee dabaqadii koowaad ee asxaabta abi xaniifa bal waa ninkan keliya intaasaa jirta marka waxaan leenahay kolley arrintan uu yidhi waa min almuxtamili jiddan cabdilmajiid turki waa wax aada iyo aada u baciida zufar inuu meesha noqdo horta taasoo isagu dee qolku sawaab ma aha kitaabkeena sida ku suganno kollay sawaab ma noqonayso ninkan abu cabdillaahi albasri waa nin dikrigiisu kusoo noqnoqdo kutubta usuulka maqaalaad buu leeyahay xagga kalaamkana waa ku leeyahay halkana waa ku leeyahay waa nin faqiihna uu ahaa oo fuqahada xanafiyada waqtigiisiiba ahaa kutubta usuulkana waa kusoo noqnoqdaa bal abu xaniifa waxaan u leeyahay hadalkan qoladani ma jirta iyaduna mee abu isxaaq ashiraasi meelaha uu kitaabkiisa sharaxa kaga soo naqliyo kolkol waxaa u raaciya cibaaradan had iyo goor nisbada iyo kunyadan soo qaatee min asxaabi abi xaniifata oo dee maliki iyo dee nintaas iyo maaha waa nin kutub dee macruuf oo la yaqaanay waktiyadoodiina bal lahaydba weeye kutub taraajimna inoogu sugan oo kala duwan ka waxaa leeyahay qowlka sawaabkii iyo sida inoo taalla maaha saa cabdilmajiid turki yidhina maaha ee waa saa cabdilcaziiz alcabrini iyo ee kutubta kale qawaadic uladile iyo kayrkoodba kuma sugan amahawaadishtood waa ninkan xusein ibnu cali ayaa la yidhaa qarnigii afraad raggiisiina uu ahaa zufar iyo isagana laba boqoloo sanood baa geeri ahaan u dhaxaysayba oo laba ninoo isu iman kara maaha waana ninkaa lagu naanaysa jucal oo xataa taasna ay keentay kutubtan alqaabta sida xaafid ibnu xajar kitaabkiisa nusat lalbaab fi lalqaab oo kaleba inuu tarjamo kuba yeesho bal abu markaas mudafar samcaani qawaadiciisa oo kale wuxuu raaciya almulaqabu bijucal almacruufu bijucal meelaha qaarkood markuu sheegayo wax ka soo naqlinayo ninkaa lagu naanaysa jucal ama lagu loo yaqaano jucal oo kale taariikhu baqdaad oo kale tarjamu ku leeyahay siyaru calam nubalaa iyo taariikhu lislaam iyo waxa weeye cibarka iyo kutubta dahabiya oo dhan iyo shadaraadka dahabiya guud ahaan kutubta taraajimta aclaamta mucaasirka inta wada tarjamu ku wada leeyahay abu cabdillahi albasri waxaa la yidhaha magaciisa waa xusein ibnu cali markaa qoladana qowlkoodani isagu waa qowlkaa baciidka ninkaa kalena waaba kaba sii fog yahay walow isagu uga dhowyey markuu xanafiye ka dhigay waa ninku waa nin xanafiye laakiin haddana zufariye inuu isu geeyey bal matalan ninkan isu keenay laba boqol sanoodna ay udhaxayso ayaa aad iyo aad wax u gariib oo mustaqraba taasba u ah walow dee uu yidhi waxa laga waa aad buu u ixtimaalaya un isagu ma jasmine bal marka waxaan leenahay ninkan xusein ibnu cali baa la yidhaha mana aha ninkay qoladani sheegeen mana aha kaa cabdilmajiid turki uu sheegay ninkuna waa nin dee macruufa oo kutubu taraajim iyo kutubta usuulka dikrigiisa kuba yimaado bal qawaadicu ladilla laqabkiisuu laba socdo almacruufu biljucal iyo almulaqabu bijucal iyo waxyaalo saasan haddaba ninkaasi muxuu yidhi in kaana xukmuhu macnaa waa caamka caamkii baan haynay alcumuumu kulu lafdin sow maaha in alcumuumu idaa dakhalahu taksiisu saara mujmalan buu abu thawr iyo ciise bnu abaan nooga noogaba soo naqliyey abulxasan karkina in khusa bide waa kiiba cumuumkiibaa inoo socda in kaana hadduu yahay xukmu xukumkiisan weeye lafdigan caamki keenaya markaa waa alxukmu aladii tanaawalahu lcaam lafdigan caamkii xukumkan uu keenay yaftaqiru mid u baahan hadduu yahay ilaa shuruudin shuruud oo ujeeddadu lafdigan caamkaa maqalkaa aan maqala lafdigiisaasi dee shuruud buu leeyahay tafaasiil buu leeyahoo lafdigaas shuruuddii kama wada fahmayno iyo tafaasiishii uu lahaa ee shuruuddii adilo kalea soo kordhinaysa tafaasiishii meelo kalea laga keenaya markay arrintu taa tahay ee lafdigani uu u baahan yahay shuruud iyo tafaasiil aan lafdigani keenahayn cumuumkani ama xukumkan cumuumka uu keenay uu shuruud iyo tafaasiil yeelanayo lafdigan caamka aan ku sugnayn wadalika kaaayati sariqata aayaddii tugadaba ma weye oo malkaas fahiya mujmalatun aayaddaas oo kale iyo dee wixii lamidkaa caamku markuu tahay iyo mujmal buu noqonaya oo laa yuxtaju lama xujaysanayo biha aayadan ila bidaliilin daliil in la helo inoo fasiraya uun mooyaan maxaa ninkan hadalkiisuna yahay caamku wuxuu leeyahay kol dee lafdigiisu markaa uu yimaado oo kale uma baahna wax kale oo ku soo kordhee lafdigan baa macnihiisii iyo muraadkiisii iyo wixii wada caddaynaya kolna lafdigani walow lafdi caama uu yahay wax kaloo lagu soo kordhiyo shuruud iyo tafaasiil buu yeelanayaa shuruudda iyo tafaasiilshaasna lafdigii lama socoto caamka ahayd markay noocaa tahay ijmaal baa meeshii imanaya mujmal buu noqonayaayo haddaan daliil iyo wax caddaynaya la helin lama xujaysanayo aayadda sariiqada halku ka soo qaadayna waxa weeyaan ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma waa kii tuugaayo tii tuugada ahayd gacmahooda gooya lafdigu muxuu keenayaa haddii sariqa ay dhacdo in ruuxa gacantiisii la goynayo laakiin goyn marka ay noqono dee shuruudo kale ayaa meesha jiroon lafdigan aayadda ku sugnayn maalan wixii la xaday inuu nisaab gaadho dee waa wax macruufa axaadiistii baa caddaysay waa wax shardi u ah si qadci u yimaado aan halkan lafdigii aayadda noogu sugnayn buu leeyahay in xirzu mili laga xaday meeshii waxaan lagu ilaalin jiray iyadana dee nusuus aan lafdigan ahayn baa inoo keenayo kale waxaan la xaday ruuxa saariqi inaanay ina shubho maalka aanu ku lahayn oo kale bal maalan taasna iyadana meelo kale ayaa inoo caddaynaysa ee lafdigii nooguma sugnaa haddaba marka lafdiga caamkii waxyaala uu yeelanayo shuruud ama tafaasiil lafdigan aan laga qaadanahayn markaa wuxuu leeyahay mujmal buu noqonayaayo deliil buu u baahanaya sheekuna wuxuu raacayaa taas qowlka صaxiixi laakiin dhammaan waa mubayanun buu kaba mid yahay taksiiskan gelaya caamka iftiqaarka uu shardi u baahdayna uma bedelayo inuu baab mujmal kaba dhigo qowlka sawaabkiina kaa weyn haddaba hadalkii baa inoo socdo weli abu cabdillahi اlbasriye wain lam yaftaqir haddaanu u baahan ilaa shuruudin shuruud aanu u baahan lafdigu lam yakun mujmalan mujmal ma noqonayo wuxuu uhi sheekhu wadaliilu waxa u daliilay calaa maa qulnaahu wixaan soo nidhi oo wuxuu soo yidhina fayasixu اlاxtijaaju bihadihi اlanwaac ayay ahayd in anwaacdaasideeda loo xujaysanayo ay mubayan yihiin aanay mujmal ahayn waxa weeye huwa ana almujmala mujmalku maa laa yucqalu waa waxaan la kasahayn macnaahu macnihiisa min lafdihi lafdigiisan aan laga fahmayn lafdigiisanun oo laba macne ama in ka badan oo si siman uu lafdigani ugu dhici karo u keeni karaa jirta marka macnihiisii lafdigan waxaan lagaba fahmayn baa mujmalka laydha oo wayaftaqiru u baahan fii macrifati muraadi bihi wixii looga jeeday garashadiisa ilaa hayrihi hayrkii oo fasira wa haadihi alaayaatu aayaadkan dee laba aayadood baan soo aragnay kolley saddex aayadood may jirin dee mala kolleyna nusqooyinkiisa ama sharaxaya meelaha dhacay waxalla allahu albaaci waxarama ribaa taasoo kalena meelahan istidlaal ahaan bay u timi ama mithaal ahaan bay u timi aan ujeedaa haddaba aayaadkaasna yucqalu waa la kasayaa waa la fahmayaa la garanayaa macnaha macnaheeda min lafdiha lafdigeedii baaba lagalaba garanaya walaa yaftaqiru uma baahna fii macrifati lmuraadi biha wixii looga jeeday garashadiisana ama walaa taftaqiru ilaa hayriha ayrkeed walaa taftaqiru fii macrifati muraadi biha ilaa hayriha kayrkeed uma baahno aayaadkani sideeday uba cad yihiin haddii taksiiskan galay iyo shuruuddan markaas soo kordhaysa iyo waxyaalaha adilo kale keenaysana inay ijmaal kama dhiganayaan iyo waxaan la garanayn kama dhigayaan fahiya markaa aayaadkani ka kayriha min alaayaat aayaadkii kaleen iyaga dee umuurahan ay barhkood leeyihin ijmaal bay keenaysa aanay kuba sugnayn ayuun bay laba mid tahoe daahirkoodu waa cadiyay macnihii looga jeeday taksiiskan gelaya ama shuruuddan iyada nusuus kale ay keenaysaana uma rogayso kama dhigayso waxaan macnihiisaba la garanayn wax looga jeedo bal intaas uu ku yar dheeraaday waxa weeye waa darbiga ina laba qaybood buu inoogu qaybiyey kaa mubayanka ah mid wuxuu idhi darbun yufiidu binudqihi midna wuxuu idhi darbun yufiidu bimafhuumihi wa intaasoo dhammi waa kii nudqigiisan iyo lafdigiisan dee bayaankiisa uu laba socday wa ama maa kii yufiidu faa'iideynaya bimafhuumihi mafhuumkiisa dee macne inoogu faa'iideynaya fahuwa faxwa alkhidaabi wlaxn اlkhidaabi wadaliil اlkhidaab waa umuurihii inoogu dambeeyey laxn اlkhidaabna kolley tacriifkii kitaabku inoogu tacriifiye waan filaya dee kitaabkaabuu inoogu yaalaa in dee waxyaalahan kale kutubta kale usuulka inooguba sugan waa qowl labaaduunoo laxn اlkhidaab ama lagu tacriifiyana waa tii aan sheegay bal markaa qaybtaas oo dhammi waa xaggan mafhuumka lafdigan macnaha kama qaadanayno oo dee dhawaaqa lagu dhawaaqay laakiin waa dhawaaqa laasimkiisii waa mafhuumkiisii waqad bayantuha waan caddeeyey umuuraha qabla hada albaabi baabkan wixii kaba horeeyo de waa casharadii inoogu dambeeyeyba faagna markaa taas dhowaan baaban caddayne taasi waxay inaga kaafinaysaa can ilicaadati celin la soo celiyo dib aan usii fasirnoon haddana faxwo iyo laxni iyo aan wixii daliilulkhidaab ku laabanno dee iminkaa baynu kaba soo baxnayoo iyada taasi waxaan u baahanay maahaba waaba casharkii kanun kaba horeeyey iyo wixii kasii horeeyey taas bay noqon bal mubayankii intaa weeye baabu dikri wujuuhi اlmujmali mujmalka iyo wujuuhdiisii buu inoo bilaabayaa kolley uu yar dheerayn doono intan ka yar dheeraan doonta wax dee guud oo dee ay laysla meel dhigay iyo wax dee khilaaf jiro waa mujmal iyo mujmal maahaba ay noogu iman doonto wallahu subxaana watacaala aclam bal guud ahaan inoo bilaabnay mujmalkii iyo mubayankii iyo qaybahoodii marka waxaa inoo hordhaysay ama uu inoo soo hordhaysiiyey mualifku wujuuh lmubayan bal ama mubayan ha la yidhaaho ama mufasarabay la yidhaahee ka isagu dee lafdigiisan maqalka la maqlo wixii looga jeeday la fahmayo ee wixii looga jeedee macnihiisa ahaan loo baahnayn kayrkii oo caddeeya kaas bal qaybihiisii waynu soo aragnay imika halkana waxaa inooga bilaabmaya mujmalkii oo kolley tacriifkiisana uu inoo sheegi doono oo kaa hore muqaabilkiisii ah iyo qaybihiisii ama wujuuhdiisii uu kuba imanayay iyo bal umuuraha mujmal yahay kolley aan baan ku arki doona haddii ala idhaa wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala baabu dikri wujuuhi اlmujmali mujmalka qaybihiisa iyo wujuuhdiisa sheegitaankeedii buu baabkiisii yahay macnaha istilaaxa mujmalka isaga inoo keeni doono laakiin kii luqada ahaa haddaan eegno lafdigan almujmal horta waa ism mafcuul ficilkiisna waa ficilka rubaacigii ajmalo ficilkeed waxaana macanida uu kuba yimaado ka mida haddii la idhaha ajmala alamra waa bimacnaa abhamahu walam yuwadixu amarkii uu ijmaaliyeedu waa ibhaamiyeeyo umuu caddayn kolleena oo macnaha halkan ee kan u munaasibka ah waxaa kaloo xagga mujmalku luqada uu ku yimaada almajmuuc oo haddii la yidhaha bal maalan ajmal alxisaaba xisaabtii baa uu ijmaaliyey oo marka xisaabta axaaddeedii iyo afraaddeedii laysku geeyee dee jumlo keliya markaa wixii dee soo baxay ee majmuuca ahaa lagaba dhigo taasna waaba mujmal waa la yidhaah ficilkana waa loo isticmaalaa bal markaa in mujmalka ah kaa isaga inta la ibhaamiyey macnihiisu aanu caddayn waana kan dee luqadii markaa istilaaxana inooguma imanaye bal taasi waa xagga luqada ama xagga istilaaxa wa ama almujmalu mujmalku fahuwa isagu maakii weeye laa yucqalu aan la kasahayn oon la fahmahayn macnaahu macnihiisa min lafdihi lafdigiisan marka la maqlo macnihiisan uu leeyahy o dhan aan lafdigiisan laga fahmahayn aan lagaba garanahayn wayaftaqiru u baahan fii macrifati اlmuraadi wixii looga jeeday waa lafdigan ama dee cibaaradan kolkolbaa ijmaalku jumlo gelaya ama tarkiib gelayaabeen cibaaradan wixii loogaba jeeday garashada la garanayo u baahan ilaa hayrihi hayrkii oo caddeeya wax kaloo fasira kaa u baahan kaas baa mujmal lagu magacaaba waan arki doonaa in sha allahu tacaala bal ijmaalku waxyaalaha kuba